dayaxa haysaday xidigaha dusheeniyo ragga dayaxa haysaday ka habsanay dunidu inaga uu dambayne ka habsanay dunidu inaga uu dambayne calankeennan daadegay miyaydan dareemayn
nabad iyo naruuro dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka kaswadaag waa toddobaadle goorahan oo kale ka baxa himile f m waxaan ugu talagalnay inuu kaalin ka qaato korriimaha wacyiga guud ee bulshada soomaaliyeed waxaan kolba ugu kuurgalnaa mowduucan u aragno mid ku habboon karin kadib in la baahiyo sida magaciisa kaaga dhadhamaysa waa mid aan golaha ku keenno marti inala gorfaysa hadba ciwaanka miiskay noo saaran toddobaadkan waxaan ku soo qaadanaynaa xubinnimada kenya ay ka heshay qaramada midoobay ma u sahli doontaa inay u kaashato dacwadda soomaaliya kala dhexaysa waxaynala falanqaynaya martida kale ah mukhtaar maxamed iyo ustaad cabdiraxmaan farsamadu waa cabdulaahi tabinta iyo soo saaristuna waa anigu axmed haadi darsiyo xigaalo heedha haddaynan isdaynayn miyuu reer ku degayaa
golaha ammaanka ee qaramada midoobay waagii hore wuxuu ka koobnaa koob iyo toban xubin hadda golahu wuxuu ka kooban yahay toban xubin oo aan joogto ahayn iyo shan xubin oo lama taabtaan ah lana gaar ah codka diidmada cad xubnaha kale ee meertada ah waxaa isku beddelaa wadamada xubnaha ka ah qaramada midoobay muddo xileedka xubnahan waa laba sano waxaa awoodda doorashadooda iska leh golaha guud mid ka mid ah xubnaha aan joogtada ahayn ee golaha waxaa ku tartamay kenya iyo jabuuti ugu dambayn kenya ayaa kursigaas hanatay arrintan waxay iba furtay dooda suuragal noqon kara oo ay dadka soomaaliyeed ku wadaageen baraha bulshada iyo bogaga qaar maalmihii tegay aragtiyada dadweynaha waxay ku biyashubanayeen suurtagalnimada inay kenya kursigan u kaashan doonto dacwadda soomaaliya kala dhexaysa ee muddada soo socotay kuna saabsan muranka badda dad badan doodahan waxa ay ku abuureen walwal iyo tuhun imaan kara qaarkood waxay bilaabeen inay qoraallo ku cabbiraan tuhunkooda waxaa ka mid ah mukhtaar maxamed oo martideenna ka mid ah haddaba kursigan saamayn ma ku yeelan doonaa muranka labada dal kenya awood sidee ah ayuu siinayaa suuragal ma tahay inay kenya sugaysay inay kursigan hanato intii ay socotay dacwadda labada waddan waxaa nala rogrogaya martida haddii aan ku horreeyo ustaad cabdiraxmaan kursigan ay heshay kenya waa kursi noocee ah golaha ammaanka kuraastiisa waxay u qaybsantaa kuraas joogto ah iyo mid meerto ah tan joogtada ah waxa ay ka kooban yihiin shan dal amerikaanka ruushka faransiiska ingiriiska iyo shiina waxay leeyihiin marka codka la yidhaahdo veto power awoodda qayaxan ee diidmada laakiin kursigan ay kenya ku guuleysatay waa mid meerto ah oo muddo xileedkiisa uu yahay laba sano waxa ayna samay karaan kaliya waa codayn sagaal xubnood meesha ay u codayso ayaan la qaataa haddii xubin oo joogto ah oo veto power lah haddii ayna ku jirin marka qolooyinkan oo tobanka meertada ah wax oo veto power ah codkan diidmada qayaxan ah ma laho oo wax ay isku waafaqeen sagaalka mid ka mid ah ma diidi kariyo kuwa oo meertadaa halka kuwa oo vitoga leh afar iyo toban hadday meel isku raacaan xataa hal haddii uu diido ma socayan waxaas dhankaaga iyo waxaad ku darayso bismillahi raxmaan raxiim waa ku dhawahay ilaacadda himilo barnaamijka kaswadaagna waa soo dhaweynayaa kursigan ayaa ah kursi maxaan ku dhahdaa kursi awood weyn leh oo dalka ku guuleystaa uu xilkaa hayn doono muddo laba sano ah sidoo kalena ah kursi saameyn weyn leh oo maadaama dalka ku guuleystaa kursigan uu ka qeybgeli doono doodaha ku saabsan amniga marka ay falanqeynayaan golaha ammaanka qaramada midoobey kursigan horta golaha ammaanka qaramada midoobey waa shan iyo toban dal shan iyo tobankan dalba ammaanka guud adduunka falanqeeya oo wax ka soo jeediyo broboslis ka sameeya oo meel walba wax ka dhaca marka hore shanta dale ugu horeeya awoodaha dunida sheegtaa fito power wax la yidhaha bay leeyihiin fito power macnaheedu tahay awoodda qayaxan ama diidmada qayaxan bay leeyihiin shantaa dal iyagu waxay soo jeediyaan lama taabtaan wey waxa ay diidaanna waa la diiday wey macnaheedu tobankan dal ee kale wax la yidhahda xubnaha aan joogtada ahayn marka waa loo tartamaayo labadii sanaba dal baa haya xub- xubin walba marka eh, isaga laftigiisu lama yaraysan karo oo- oo saameyn weyn buu leeyahay oo maadaama uu ka qaybgeliyo doodaha amniga iyo doodaha kasta oo oo wax laga weydiinayo oo dalka uu u fadhiyo oo qaaradiisa iyo territorigiisa meeshuu yahayba awood sidee ah ayuu siinayaa kenya Een, awoodda ay sii doonto een, kenya waxa ay tahay kaliya uun in ay samayn karta aqlabiyad sideed hadday meel isku raacdo ay sagaalayso in uu shaqeyhayo arrinkaas haddii waddan vito leh ounan diidin haddii uu ka aamuso waa iska caadi waa waa socee laakiin awooddaas ay sii hayso ma gaarsiisno awood ay u isticmaali karto iyada iskeed wax ay ku matalaysa waayo wadamanka africa Ah, kursigaasu ee golaha aan joogtada een, xubinta aan joogtada ahayn ee golaha ammaanka qaramada midoobey ee dalka kenya Aan awood la yaqaano oo xadidan oo qodobeysan oo muhiimad gaara le buu leeyahay marka dalka kenya waa awooduu helay ee xubinta aan joogtada ahayn waa awood cad oo la yaqaano Een, awooddaas uu dalkaas siinayaana waa awood uu kaga faa'iideysan doono oo danihiisa ku raadsan doono een, inta uu xubinnimada een, uu hayo een, xubinta aan joogtada ahayn ee een, tobanka dale aan joogtada ahayn ee golaha ammaanka qaramada midoobey suuragal ma tahay inay kenya sugaysay inay kursigan hanato intii ay socotay dacwadda labada dal Een, kenya mar walbaba waxay isku dayeysay een, arrintan dacwada badda in ay seeta dheereyso Een, dhowr mar ayay dib u dhigtay dib u dhigaas marka macno badan uu iska yeelo kariya xaqiiqatan waxaa ka mid a macnaha uu yeelo kariyo in ay ula jeedo marka horeba dadkii lasoo hadal qaaday in ay badda ay gadeen Een, dad la mid ah ayaa wadanka madax ka naqan karo amba isla kuwaasaa soo laaba karo haddii ay soo laabteen marka shalay ninkii ay la dhiilgaraysay weli diyaar ayuu u yahay in uu lasii dhiilgareeyo arrintaas waxaa laga yaabaa marka in ay isleedahay soomaaliya mar walbaba madax kama aha dad kugu adag marka sidaas aageed waxaa suurtagal ah dad aad arrintan kala hadli karto diblomaasiyad ahaan amba aa si uun aad wax uga farsamay karto haddii ay ay yimaadiin amba ay iskuba daydo in ay saameyn ku yeelato een, cidda imaahayso dhankaaga iyo waxaad ku darayso haa suurtagal waa tahay Ah, kenya kolleyba mar walba waxay sugaysay inay soomaaliya oo hogaan hogaanka ka duwana hadda haystaana uu haysto ay la sugto oo hogaankan hadda u- haysta soomaaliya oo ay aad isku adadkaadeen ama aad diblomaasiyad iyo siyaasad ula ciyaaray ama ay awoodan eh, golaha aan joogta eh, xubinta aan joogtada ahayna golaha ammaanka qaramada midoobey ay hesho oo ay proposals iyo doodo iyadoo markaa u dan ah ay gudbin karto oo ay geyn karto een, golaha ammaanka een, qaramada midoobey ay soo jeedin doontana si looga aqbalo taasoo markaa golaha dhex taalla doodu oo ama laga aqbali doono ama laga diidi doono markaa suurtagal waa tahay inay eh, la sugaysay een, kursigan dubadhigista een, kormeer dacwaddaas iyo een, arrimaha noocaasa khuseeya dowladaha kale ee ku lugta leh doodda kenya iyo soomaaliya intay la eg tahay suurtagalnimada inay kenya u fududeeyeen ka guulaysiga jabuuti
dowladaha xaqiiqatan ku lug leh een, badda soomaaliya oo danayhayo een, meeshaas uu badda shidaal ka buuxo in ay isticmaalaan xaqiiqatan kenya wax kastay ku saacidayaan wax kastay ku saacidayaan ay isleeyihiin een, kenya waa een, waxay u naqon kartaa arrin ay soomaaliya ugu guuleysato badda Een, haddana wax oo la shaaciyey ma jirto laakiin aad ayay suurtagal u tahay in ay ku saacidaan Een, midda kale haddaad fiiriso jabuuti iyo kenya isku miisaan ma ah waa laba wadan oo aada u kala miisaan weyn Een, haddii aad ka fiiriso dhan walbo dhanka dhaqaalaha kenya dhaqaalo badan dhanka dadka biniaadanka man power waaye waxaa dad badan xog ah kenya markaa fiiriso xataa dhanka aqoonta kenya aa aqoon badan haddaad u fiiriso dhan walba markaad ka fiiriso dhanka bulshadane waxa ay la jaan qaadi karaan wadamankan een, africa oo dhaqan wadaag ay yihiin kenya intaasoo dhan een, kenya waxay ku saaciday in taageero lixaadle ay ka hesho wadama afrikaana iyo wadamo een, reer galbeed ahba marka waxaa la odhan karaa dowlado badan baa ku lug lahaa oo dhinaca saara iyo kenya maadaama kenya dal een, dalalka af ingiriista ku hadla ama dalalka reer galbeedku inta badan ay aad u ilaashadaan oo ay mandaqada geeska africa ama east africa ba ay ugu ilaashadaan marka wa- waa waa jirtaa inay doodo badan jirtay oo dhinaca lagu saarayay een, suurtagalnimada in ay kenya kaga guuleysato een, jabuuti marka taasna waa waa waxay ahayd xulufo inay ka xulufo badatay jabuuti oo ay ka taageero badatay oo ay ka xuluf een, loobin badatay oo ka raadsasho badatay saasay ku guuleysatay intay la eg tahay suurtagalnimada in mar kale dib loo dhigo dhegaysiga dacwadda xilliga loo ballamay Een, kenya mar walbaba waa isku daye in ay dib u dhigto haddii ay dan ugu jirto dibdhigaas laakiin haddii aynan ugu jirin dib dibdhiga dacwada badda haddii aynan dan ugu jirin dib ma u dhigayso marka taas waa arrin ku xiran een, dacwada markii loo ballansan yahay kenya haddii ay u aragto janis ay markaas in ay ku guuleysan karta iyada ay u aragto dacwad dib u dhigi mayso laakiin haddii ay isleedahay een, dacwada waa lagaaga guuleysaa waa seeta dheeraysee si ay u hesho markaas dad ay ay saameyn ay ku yeelan karto ama saasoo kale jilcan xa- wadaniyadooda waxyaabahaasoo dhan waa laga yaabaa kenya inay ku fikireyso maadaama soomaaliya maanta een, qarankeeda uu iska jilxan yahay oo cid walba ay soo hamayso kenyadaas aad u jeedo weligeed soomaaliya sooma hamin ilaa xilligan hadda aan jileeca aan ku jirna ma ogeyn dhankaaga iyo waxaad ku darayso Een, waa wax suurtagal in mar afraad dib loo dhigo waxaan filaya hadda saddex jeer baa dib loo dhigay Een, suurtagal waa noqon kartaa in in mar afraad dib loo dhigo walow wax inaga gacanteena ugu jira maaha hadda inagu waynu gudbinay galdaw- galdacwadeed baynu gudbisanay Een, maxkamadda heeg baynu geysanay een, cadaaladda adduunka ka garnaqda marka iyadaa ha- marka horeba soo jeedinihii labada dal markay eegtay mar walbana kenya soo jeedinaysa in dib loogu dhigo soomaaliyana waa diidanayd iyadaa mar walbana haddana sooma kenya raacaysay oo soo jeedinta kenya raacaysay oo dib u dhigaysay iminka saddex jeer dib u dhigtay mar afraadkana waa wax suurtagala waa wax gacanteena ka baxsan oo wax inagu xukumi karna ma aha laakiinse lama saadaalin karo oo hadda saadaalin dhaba oo ku sheegi aynu ku sheegi karnaa halkaas een, iyada ma jirto radio himilo boqol laba dhibic shan megahertz ayaad naga maqlaysaan kas wadaag ayaan ku guda jirnaa toddobaadkan waxaan uga hadlaynaa xubinnimada kenya ay ka heshay qaramada midoobay ma u kaashan doontaa dacwadda kala dhexaysa soomaaliya martiduna waa mukhtaar maxamed iyo ustaad cabdiraxmaan waan isku soo laaban doonaa balse
xidigaha dusheeniyo ragga dayaxaha ibsaday xidigaha dusheeniyo ragga dayaxaha ibsaday ka habsanay dunidu inaga u dambayne ka habsanay dunidu inaga u dambayne calankeenan dadegay miyaydan dareemayn
isku soo noqod wanaagsan aan dib ugu laabto martida maxaa shaqsigan kugu dhaliyay inaad qoraal ka samayso kursiga xubinnimada ee ay heshay kenya Een, haddii aan isku dayo maxaa shakhsiyan kugu dhaliyey ee inaad wax ka qorto ama aad qormo ama qoraal ama dhigaal ka samayso Een, ku guuleysashada ay kenya ku guuleysatay kursiga een, xubinta aan joogtada ahayn ee golaha ammaanka qaramada midoobey Een, waa iska fududay waxaan ahay qof soomaali ah oo dhalad ah oo muwaadin ah oo da'yar oo dalkiisa wax ku bartay oo dalkiisa iyo dadkiisa wax u bartay Een, inaan indhaha furo oo sida wax u dhacayaan siyaasadda een, adduunka ta africa ta east africa iyo ta geeska africa ba aan la socdo oo aan korma dhinacay u jihaysantay eego Een, dalkayga waxay korma u soo kordhisay ee wanaagana aan la socdo waxay xumaan u soo wadana aan la socdo sababtaas oo muddoba aan la socday dacwadda iyo dubudhigisteeda iyo loolankeeda iyo halku mariya diblomaasiyad ahaan iyo dagaal hoosaad iyo dagaal dadban iyo mid toosaba Ee, markii ay ku guuleysatay ee, anigu waxaan taageero u ahaa jabuuti Een, sidii dowladeyduba ay jabuuti taageero ugu ahayd baan anta jabuuti taageero ugu ahaa Een, marka haddii aan halkaa ka codayn lahaana hadda jabuuti baan u codayn lahaa Een, dalkan doonaba aan matalay Een, marka een, walow dee aan dalkayga soomaaliya matali lahaa haddii aan halkaa joogi lahaana Een, saasaa igu dhalisay oo muwaadinimo iyo daljacayl iyo waxaan xaq u leeyahay oo la doonayay in la qaato oo awood loo raadsaday aan arkayay ayaa igu dhalisay inaan wax ka iftiimiyo bal ummadayda aan qoraal af soomaaliya ay fahmayaan wax ugu qoro oo aan wax ugu sheego aan sidaan bal cidda aan ogeyn ama aan ku baraarugsanin ugu baraarugto kursigaas inuu halis ku yahay Een, qadiyadda een, soomaaliya iyo madax banaanadeeda iyo xuduudeeda iyo badaheeda iyo een, maxaan ku dhahdaa khayraadkeedaba Ee, taasaa igu dhalisay dib u dhigidda badan danta ugu jirta kenya maxay tahay waa waxay fiirayahay mar walbaba een, waa janis gad janis gad Ee, dan badan baa ugu jirto mar walba iyadu waxay la eeganaysaa wakti kala guur ah wakti ay soomaaliya marxaladan ay dib u soo noqotay dowladnimadeedu ay daciiftay wakti hogaanku isbedelay wakti cid ciddan ku adkaatay cid ka duwan bay mar walba diidayaysaa walow la odhan karana waxay la sugaysa inay xubintan qabato aan joogtada ahayn ee golaha ammaanka qaramada midoobey taas baa dubdhigistaas badan baa dan dan baa ugu jirtay iyaga marka hore laakiin walow hadda imika aanay noo caddayn in mar dambe dub loo dhigi doono in kale inkastoo soomaali ahaan innagu aynu rajeynayno in wakhtigaa dambe laynoo qabtay aan dub laynoga dhigano wakhtigeeda laynagu qabto insha allahna aynu guulaysanno taasna aynu rajeynayno muhiimad intee leeg ayay leedahay marka murankan oo kale uu jiro inay dowladda soomaaliya hesho dowlado la xulufo ah diblomaasiyad ahaan soomaaliya waa laga yaabaa inay hesho xulufo la safato siyaasad ahaan waa laga yaabaa inay hesho inkastoo caalamka uu noqday gebigiis badano wadamankan carabtoo ah is leedahay maadaama soomaaliyana ay jaamacadda carabta ka tirsan tahay dunida islaamkan ay ka tirsan tahay waxaa laga yaabaa arrimahaas inay ka hormariyaan marka qaarkood arrin ayaga qusayso oo u gaar u ah sidii arrin dhaqaale iyo wixii lamida hadda waddamanka khaliijka oo kale oo aan ka filayna in ay ma taageeraan waxa waaye waa ma taageersano waayo waxyaabo badan ay nagu maagayaan oo ay ka mid tahay xataa shidaalkaas in laga yaabo in lagu cariiriyo sidoo kale waxaa suurtagal ah oy aad ay beryahan u danayhayaan hadda dubay oo kale markaa fiiriso inay soomaaliya ay ka samaysato xawaa degado degado marka dano oo khaasa oo ayaga qusayso ay leeyihiin ayay kaaga heelihayaan waddan kale oo markaas hadda ayaga aynan dhaqan ahaan iyo wax ay wadaagaan ayna jirin dhankaaga iyo waxaad ku darayso muhiimadu way leedahay walow dee saaxiib waad garanaysaa muhiimaddu qofku markuu haysta garab la hiiliya u hadla af iyo adinba wax ugu qabta iyo marka aanu cid haysan dee waad arkaysaa ama waad kala garanaysaa muhiimadda ay leedahay soomaaliya oo dal burburay kun iyo sagaal boqol kob sagaashankii ahayd oo dowladnimadoodii sharafta iyo karaamada ku fadhiday adduunweynahana ka tilmaanayd qaaradda afrikana ka tilmaanayd geeska afrikana ka tilmaanayd la yaqaanay ay burburtay oo ay kuftay oo dabeetana ay kacday oo hadda ay muuqato oo adduunyada laga yaqaano hadda si wacan oo qurux badan ay usoo kabatay oo la arko inay saaxiib lahaato oo arrimahaasoo kale ay saaxiib u yeelato oo xulufo u samaysato oo afkay doonaanba ha ku hadle waa waa qurux badan tahay oo waxbay inooga tari lahayd arrimahaas oo kale waa arrin ay tahay in ay ay dowladda soomaaliya ay ku baraarugsanaato inay xulfooyin diblomaasiyadeed oo ay si toos iyo si dadbanba u adeegsan karto maalmaha noocan oo kale ah inay yeelato dowladda soomaaliya maxaa la gudboon oo taba ah dowladda soomaaliya xaqiiqatan waxaa la gudboon inay yeelato xulufo siyaasadeed oo markaas ay suurtagal tahay in ay kenya ay ku jibiso sidoo kale waxaa muhiim u ah si arrintaas badda loogu guulaysto in dad qaanuun yaqaan ah la isticmaalo si aan loo gelin khalad xagga oo qaanuunka ah xataa soomaalida inta badan waa ku liitaan qaanuunka badda qaanuunka badda maadaama ay ku liitaan qaanuunkan badda oo la yidhaahdo oo oncolos la yidhaahdo soomaalida baax dheer kuma leh marka in dad difaaci karo xaqaas aad leedahay waa inaa yeelataa waxaan kaloo jeclaa lahay inaan ku daro halkan maxkamaddaas dhowr mar ayaa xoo ahay wadaman isku dacweeyeen xukunana waa soo saareen oo waxaa ka mid ah yaman oo kale jasiiraddan la yidhaahdo xuneesh kun sagaal boqol sagaashan iyo shanti december shan iyo tobankeedii yeman iyo waxaa isku dagaalamay iyo eritrea kun sagaal boqol sagaashan iyo sideedina waxaa loo xukumay yeman haddana waxay ka tirsan tahay yeman marka waa suurtagal badda soomaaliya in loo xakumo aaday suurtagal u tahay kadibna ay kenya ay ogolaato inay ay waxuu ahaa ay soomaaliya ay lahaato laakiin waxaa kaloo dhibaato naga karto haddii lagu xukumo kenyana ay dhahdo aniga xukunkaas kuma qanacsani ay ay meesha ay sii haysato bacdamaa hadda adiga soomaaliya military ahaan iyo ciidan ahaan aynu u dhisnayn taasaa waxay naga kartaa dhibaato sababtoo hadda masalan markaad fiiriso etoobiya iyo eritrea dhulkii loo kala xukumay mar dhow ayaa uun abiy axmed markuu yimid wuxuu yiri waa idinku wareejaa ma ogiye wixii ka horreeyey iyadoo loo xukumay eritrea ayaa etoobiya haysatay sidoo kale waxuu ahay waa ogtahay israa'iil dhulkan ay falastiin ay ka haysato gebi ahaanba falastiin in leeda waa la ogyahay laakiin meelo ka mid ah oo waxaa jirto ee qaramadooba u aqoonsan tahay falastiin inay leedahay haddana israa'iil ayaa waxuu ahay ku jirto cid ka kacaysana ma jirto taas marka waxay hostagee awood awood fulin waa lagu xukumaa haddii lagu xukumo awooddii fulin lahayd xukunkaasi cid kusoo daba dhigi mayso waxaa laga yaabaa marka in loo xukumo kenya laakiin la waayo fulin oo markaas ay meesha ay iska haysato ilaa xoog uu ka yimaadana waa waa wax oo waxay soomaalida ku naqee dhib in ay ay dib u helaan dowladda soomaaliya eh, maxaa la gudboon eh, si ay uga hortagto eh, in mar labaad dub loo dhigi karo ah, dacwadda kiiska muranka badda soomaaliya iyo kenya Aan- iyo aan, inay bal uga faa'iidaysan karto noocan kursigan ay heshayba Eh, waa wax waa muhiim in aynu yeelanno aynu xal raadinno oo aynu yeelanno mar walba hub u hub urursanno waxa inaga hor imanaya oo mid diblomaasiyadeed ku xalinaya mid toosa ku xalinayana Aan, waa muhiim waxaan odhan lahaa dowladda soomaaliya aan, si ay uga hortagto in xubinnimadan la helay ee dalku aynu ishaynaa helay inaynu aanay waxba inagu yeeli karin iyo sidaynu ay uga hortagto inaan mar afraad dub loo dhigin een, dhegeysiga dacwadda inay dowladdu een, hab dib- habab diblomaasiyeysan een, diplomatical channels ay u marto oo waraaqo ee format qurux badan ku qoran oo codsiyo ah oo ay qaramada midoobay een, ka akhrido golaha ammaanka haddii tahay iyo meelaha kale ee loo mari kara ee golaha een, ay qaramada midoobay iyo hay-adaha kale ee howlahan ku shaqada leh een, iyo hay-adaha xali- dib u xelinta khilaafaadyada iyo badaha iyo waxyaabaha ku shaqada leh oo dhan inaynu meelo badan ama een, stakeholders badan oo howlahan een, waxay nagala saacidi karaa aynu een, u marno oo u hub urursanno oo af iyo adinba iskugu darno oo aynu go-aankeedana ka yeelanno waa waa waa arrin een, mu- mudan Ah, soomaaliduna ha ku biicabto oo ha isu sheegto kooda yar iyo kooda weynba badda lagu muransan yahay Een, inay tahay baddoodii inay tahay khayraadkoodii oo loo soo dhacayo Een, soomaaliduna inaa aan jilicsanaantooda la rabo in lagaga faa'iidaysto laakiinse soomaalidu aanay ahayn iyagu dad jilicsan ee dowladnimadoodii ay ka burburtay Ee, waan rajeynayaa in ay dowladdaydu la iman doonto een, xal iyo xuluul ee, midho dhal ah oo maxaan ku dhahda lagaga hortegi karo dubadhigisaha badan ee laga warwar qabo iyo kafaa'iidaysiga awoodda ee heshay kenya inay inaga faa'iidaysato marka dowladdeeda waa anagoo ku kalsoon in waan rajaynaynaa inay ayn xal iyo xuluul la timaado oo chanalis qurux badan oo wax goosan karo oo wax ku heli karto oo wax iskaga leexin karto oo ay ay raacdo marka een, taana waan rajaynaynaa aad iyo aad baad u mahadsantihiin
xidigaha dusheeniyo ragga dayaxaha ibsaday xidigaha dusheeniyo ragga dayaxaha ibsaday ka habsanay dunidu inaga u dambayni ka habsanay dunidu inaga u dambayni calankeenan dadegay miyaydan dareemayn
dhammaad samale waxaan intaa ku soo afmarayaa barnaamijka kaswadaag oo ay marti ku ahaayeen mukhtaar maxamed iyo ustaad cabdiraxmaan inta aan mar kale hawada isku maqli doonno nabad iyo caafimaad
dabka igu baxaayo dadobtan igu shidan dabka igu baxaayo dadobtan igu shidan qashada dareenkan dibna haygaruuga hadad garasho diideen indhaha samuk ka qadabteen xaggeenaba biloodayn hadad garasho diideen indhaha samuk ka qadabteen xaggeenaba diloodayn qabowsani dadkaygo reedha haddaynan isdaba qaban miyuu reed ku dhegaya